aan ku bilownay madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor ayaa toddobaadkan nasiib darro ku tilmaamay dagaal beeleed xoogan oo inka badan konton ruux oo dhinacyadii dagaalamay ah ay ku dhinteen kaasoo ka dhacay deegaanka laandheer ee gobolka galguduud wuxuuna culammada iyo dadka kale ee samaha jecel ka codsaday inay maamulkiisa kala qayb qaataan daminta colaadaasi waxaa nagu ceeb ah ama runtii nasiib darro ah in ay aan aragnay maalmihii lasoo dhaafay deegaano ka muda galmudug dad badan inay ugu dhinteen dagaallo qabiil taasna runtii waa wax aynan la filaynin dhacdooyin yaryar iyo waxyaabo un iska joogto ah oo soomaaliya o dhan meel walba ay joogto iska haystaa waa jiraan laakiin waxay ahayd tii maalmihii u dambeeyey dhacday runtii wax aada u xanuun badan waxaan leenahay sida haddaba ay diinteennu ay tilmaantay culamadu hadda ay sheegeen qof muslim muslim kale xaqdarra ku dilay ama isku dilay labaduba naartay gelaya soomaalia xadiiska rasuulka sal allah alay wasalam kii wax dilay iyo kii la dilay inaan u bareerno ama lagu dhiirado intaa dhibaatada la eg waxa weeyaan ilaahay subxaana wa tacaala hanaga hanaga soo aruusho umadeenana samaha iyo wanaagga allaha kasoo adduuniya aqraba waxaan leenahay arrimahaas iyay nagu soo noqon waa nasiib daro haddana culummada khiyaarta odayaasha dhaqanka dadka samaha jecel waxaan iyagana runti ka dalbanaynaa inay ku garab istaagaan dowladda iyo dadkii loo saaray qabaqabada gobashii nabadeed inay hawshaasi nabad ku dhammaato inay halkaa waxay ku istaagaan dadka walaalahaana aydan dib dambe dhibaatadoodii noogu soo laaban iyo nasiib daradaas qoorqoor oo si adag uga hadlay colaadda beelaha ku dhex martay deegaanka laandheer ayaa dhinaca kale sheegay inay jiraan dad hurinaya dagaalka kuwaasoo uu ku tilmaamay inay faa'iido siyaasadeed ka dhex raadinayaan siduu hadalka u dhigay waxaa runtii ka mida nasiib darooyinka inay jiraan dad siyaasiyiin sheegta inay qeybka yihiin hurinta colaadaha waa nasiib daro inay qeybka yihiin midkii siyaasad ka raadinaya waxaan leenahay walaalow siyaasaddu waxay leedahay loolan iyo baratan iyo goobo looga loolamo iyo wakti lagu loolamo iyadoo caafimaad qabta midkii cuno ka raadinayana wow ducayna waxaan leenahay war meel kale allaha isdaqa kaa siiye dadkan dhibkooda iyo mushkiladooda wax ka raadin cuno iyo dhiigooda dhinaca kale madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaan oo isagana dadka kala qayb galay munaasabadda ciidda ee magaalada kismaayo ayaa ugu baaqay shacabka inay diin ahaan iyo qabiil ahaanba uga qayb galaan la dagaalanka al-shabaab wuxuuna fariin adag u diray dadka ay lacagaha qasabka ah ka qaataan oo uu sheegay in dad kale lagu dhibaateeyo wixii ay bixiyaan
aan shabaabka ilaahay uga toobadkeenno oo aan la dagaalanno maanta magaalooyinka la tegay ciidanka khayr allaha siiyo yani dadkaasi duruufta ay ku nool yihiin waxaa ka mida xoolaha laga qaado xataa hal meeloo shaah lagaga cabayo ma laha waa la qaadi meel kalaa loo qaadayo yani dadku waxay ku jiraan waxaad dareemaysaa markii magaalo intii la taga la qabto dadkaasi culayska iyo dhibaatada ay dareemayaan intay leegtahay odayaasha iyo dhallinyarada iyo cuqaasha iyo hooyooyinka iyo dadka kulligood waxaan u baahannahay hawshaa intii lawadagelibisaa war diin ahaan aan ula dagaalanno oo inagoo qabiil soomaaliyada qabiil ahaan aan ula dagaalanno markaasay ummaddeennuna guul gaadhaysaa inaguna aan waxa aan doonayna aan gaadhayna laakiin inta ay ku jiraan falsafadii shalay aan gumaysiga ka maqlayna qaybiga xukuna ee dhabarka la yska wada taabanayo ee oday weliba intuu humbaalleeyo uu tegaya lacagta u uruurinayo ka qoriga ridaya iyo ka ganacsadaha shilinka bixinaya iyo ka odayga ee qaaraanka u goreeya waa isku mid wax farqiga ma kalana ugaas baa wax la yeelay suldaan baa wax la yeelay kanaa wax la yeelay waxba ha u raadinina qiil waa isku mid laa farqa bayno waxaad bixinaysaa dhibaato geysanaysa intaasoo dad ah oo muslimiin oo abriyaha dhibaato u geysanaysa ha laga qayb qaato dagaalka shabaabka lagula jiro
ugu dambayntiina dowladda soomaaliya ayaa qorsheynaysa garoon cusub oo diyaaradeed oo ay ka dhisayso duleedka magaalada caasimadda ee muqdisho sida ay dhowaan shaacisay hay-adda duulista hawada ee soomaaliya dhinaca kalena waxaa marar badan soo noqnoqday digniino maraykanka uu soo saarayo oo ku aadan amniga garoonka diyaaradaha ee muqdisho oo uu sheegay inuu bartilmaameed u noqon karo weeraro argagixiso haddaba arrimahan ayaa falastiin axmed iimaan ay ka waraysatay agaasime ku-xigeenka hay-adda duulista hawada ee soomaaliya ahna maareeyaha guud ee garoommada soomaaliya cabdiweli ibraahim garyare
garoonka aadan cadde international airport waa garoonka hadda ugu badan ama caasimadda ay dalku leeyahay sidaad la socotiidna ciriiri badan baa ka jira marba marka kasii dambayso taranka diyaaradaha kasoo degaya internationalka ah iyo kuwa localka ahba sidaa darteed baaxadiisa iyo sbaceka uu hayo iyo saxmadda culeyska diyaaradaha ka jira ogood waxaa laga maarmaan noqotay in la raadiyo garoon ka weynkan oo muddaba la qorsheynayay taas oo oo ka imaanaysa qorshaha aragtida madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo fulinta ra-iisul wasaare xamse cabdi barre annagana u xilsaarana hay-adda duulista ahaan sidaa darteed ayaa qorshuhu loo dhaqaaqi u ahaa in garoon ka weynkan la sameeyo lagana hela dhinaca ilmacaan dhinaceeda oo badda saaran waan rajeynaynaa in dhawaan la dhagax dhigo ujeedkiisana waxaa keenta baahida culeyska diyaarada waxaa sheegtay in saxmad badana ay jirto laakiin iyadoo taasi ay jirto haddana eeraboorka muqdisho markaad kasoo degaysa waxaa arkaysaa dhismayaal fara badan oo hareerihii lagu dhisay ranweyga ama dhabihii ay diyaaraduhu ku carari jireen inuu isaga laftirkiisu soo gaabtay sababtuna ay tahay dhismayaashaas faraha badan badqabka dhismayaashan iyo amniga diyaaradaha ma la fiiriyo adigu qiimeyn ma ku samayseen halista ka dhalan karta in dhismayaal dadweyne weliba shacaba degeya laga dhisa hareeraha garoonka
ilaa iyo xad sida hadda lagu shaqeeyo badqabka garoonka diyaaradaha aada u fiican yihiin laba jihaana laga soo degaa waa run inay dhismayaal tiro badan oo aan gudaha eraboorka ahayn laakiin bannaanka eraboorka ah ay socdaan iyagana qeybay ka yihiin in la raadiyo meel ka fog dhismayaashaasi laakiin ranweyga eraboorku leeyahay wax dhismaa kuma imaanin dhismayaal uma dhowa waa ka bid qabaan laakiin haddana marka la rabo in la ballaariyo ugu yaraan waxaa laga yaabaa in ay laba boqoloo diyaaradood habeenay maalintiiba ay isticmaalaan garoonka magaalada muqdisho laba boqoloo diyaaradood iyo eraboorkeenna iyo saacad kasta waa dareemi kartaa culayska ka iman kara taasaa keenaysa mooye mushkilad kale kama jirto iyo ranweyga aan haysanoo hal ah in la helo dhinaca amniga marka la fiiliyo marar badan waxaa soo noqnoqda digniino ku aadan in garoonka uu bartilmaameed u noqon karo weerara argagixiso ama ha noqoto saxmadiisa ama ha noqoto in taasi ay soo jiidanayso kooxaha weerarada geysta maxaa keenay in digniinahaasi ay soo baxaan doorsa ma ku leedihiin annaga hay-ad ahaan waxaa dhinaca amniga noo xilsaaran oon kala shaqaynaa hay-adaha amniga dalka kuwaasoo inta badan hadda sidaa la socotiedba aan soo saarin digniino khatara maadaama shaqadooduba ay tahay ilaa iyo xadna amniga eeraboorka boqolkiiba boqol waa fiican yahay mushkiladna ma jirto way jiraan waddamo shisheeye oo soo saara laakiin annaga waxaan ka shidaal qaadanaa kuna shaqaynaa maadaama aan dowladda soomaaliya aan ka tirsanaa madaxana ka nahay hay-adaha amniga iyo waxay soo saaraan kuwaasna ilaa hadda mushkilad kama hayna eeraboorka
kaasi wuxuu ahaa cabdiweli garyare oo u warramayey falastiin axmed iimaan dhegaystayaal xubinteennii dhacdooyinka waa nagayntaa tan iyo kulanti dambe nabadgelyo